kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo aad sabti kasta ka dhegaysataan laanta af soomaaliga ee v o a qodobada aan barnaamijka caawa idiinku hayana waxaa ka mid a gabadh dacwad ku soo oogtay labadeeda waalid oo aad u da'weyn waxay ku eedaysay inay foolxumada iyaga ka raacday waxaanay dalbanaysaa magdhow waxaa kaloo aad maqli doontaan suugaantii oo ay ka mid tahay intaasi iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan xaawo iyo caweyska horaa loo yidhi caraba camal leh wax meelaha qaar laga jecel yahay ayaa meelo kalena aad looga necab yahay oo geeri laga doorbidaa dumarka buuran ama cayilan meelo badan oo dunida ka mida waxaa looga yaqaanaa inay qurux badan yihiin oo ay caafimaad qabaan weliba ay lacag leeyihiin oo yihiin dumar nolol fiican haysta hase ahaatee waddamada reer galbeedkee horu maray haddii dhowr kiilo kugu biiraan oo aad iska ridi kari weydo gabbal baa kuu dhacay waxaana lagu aqoonsanayaa inaad ka mid tahay dadka adduunka ugu foosha xun ku darso xaaladaada caafimaad iyo noloshaadaba dad badan ayay walaac ku ridaysaa si kastoo xaalku yahayba toddobaadkan ayaa wargeysyada maraykanka qaarkood waxaa lagu soo qoray haweenay afar iyo afartan jira oo looyarkeedii la kulantay waxay u sheegtay inay rabto inay dacwad ku soo oogto labadeeda waalid oo da'doodu aad u weyn tahay waxay sheegtay inay magdhow ka doonayso maadaamo siday sheegtay ay iyaga ka raacday foolxuma haweenaydan haddaan xoogaa idiin sifeeyo wax kale oo foolxumo lagu tilmaamaa kama muuqato lixdeeda lixaadba way qabtaa hase ahaatee way buuran tahay baruurteeduna waa nooca aan dhicin ee soomaalidu u taqaano dhalanka amaba in qofku uu u dhashay baruurtaasi waxaanay sheegtay foolxumadeedii meel ay ka gashay inay laaday sheekadan waxaa soo akhriyey oo aan kala sheekaystay ismaaciil farjar oo haatan istuudiyaha igu weheliya qiimaha gabadhaasi ay dalbanayso ee magdhowga ahina waa lacag aad u xaddhaafa horta inantan da-deedu waa afar iyo afartan jir waa ko waxayna ku nooshahay deegaanka dee caanka ku ah filimada hollywoodka ee gobolkan california ee dalkan maraykanka haye marka hooyadeed iyo aabaheed ayay gabadhani doontay inay ilaa laba milyan oo dollar oo lacag ah intay maxkamad saarto inay siiyaan magdhow ah oo horta ma haystaan reerku talow bal hadda intaa intaynaan halkaa gaadhin islaaniyo oday aada u duqa ayaan arkayay sawiradooda ee dee xoogaaga dhigaalkaa ugu yaraan ma kaydkay soo hubisay talo mise qaadhaanha loo gura is leedahay dee si walba ha ahaatee labada milyan iyado in la siiyo ha ay dalbatay ayay dalbatay waa ko marka ujeeddada ay maxkamadda u saarayso hooyada iyo aabaheeda labada milyan ee dollar ku doonaysa waxaa weeye sababtoo abay tileeda waan fool xuma marka waxa la weydiiyey markaa waay haddaba maxaad dee haddaad fool xun tahay waa maxay dhibaatada iyo marka inantu waxay ka sheekaysay iyana dhibaatooyin badan oo foolxumadeedu ay ku sababtay oo ku kalifaya in ay waalidkeed markaa maxkamad la tiigsato oo magdhow ka raadsato marka maxay u dacweynaysaa hadday fool xun tahay odagii islaanta maxay u dacweynaysaa waxay kuleeda waxay ka mas-uul yihiin oo welibana si dhammaystiran uga mas-uul yihiin hahe dhacdooyin kala duwan oo aan farxad igu abuurin oo isoo maray oo ay ugu horeyso saddex jeer oo la ifuray oo igu kalifay markaa inaan psychological macnaa maskax ahaan dhibaata isoo gaadho haye waxyaabaha ay sida aadka u xustay ee halkan ku xustay waxaa ka mid ahaa nin ka mida bay tiri wuu indhala-aa markuu i guursaday qalliin baa loo sameeyey afartan boqolkiiba buu indhihiisi ama araggiisi usoo noqday aroortii ugu horreysay oo arkay buu ifuray wagow intii hore foolxumadeeda kama warhayna wuu iska indhalaa intii hore waxaa kaloo kasii daran nin kale bay tiri baa isna ifuray oo maxkamaddaan tagnay haye maxkamadda markaan tagnaybu xaakinkii wuxuu u sheegay wuxuu yidhi niyow aroor walba markaan soo kaco hahe ee aan arko inantaa iga soo agkacday gebiga lalaba ay soo qabato dabeedna suuligu ku carardeedna wuu mantagaa marka inanta waxay tiri arrimahaasi waxay igu keeneen maskaxdayda ayay dhaawac ku keeneen haye marka qoyskan cuqdad baan ka qaaday coqdad bay ka qaado markaa hooyadeed iyo aabaheed oo midna labiyo siddeetan jir yahay midna lix iyo toddobaatan jir ay tahay hahe ayaa markaa ay damacday inay inay maxkamadda la tiigsato marka dacwaddii looyer ma u gudbisay oo ma la qaaday kayskii weli mise way ku tala jirtaa inay tallaabadaa qaado may sheekadan waa sheeko iminka ay broseskeedii ku jirto weliba intaa kuma koobna haye oo intii hooyadeed iyo aabaheed dacweyso oo la yidhaahdo ama waad gar leedahay ama waa lagaa gar leeyahay halkaa laguma istaagayo haye waxay tidhi xitaa haddii macnaha aan gar waayo waxaan samayn doonaa urur u dhaqdhaqaaqa dadka doonaya dadka foosha xun ee doonaya waalidiintooda inay maxkamad saaraan waayo dad badan bay tiri waa dhibaatadan haystaan hadli karin marka urur baan u samaynayaa ururkaasaan isugu keenayaa si waalidiintooda inoo dacweeyaan ururka foolxumayaasha waalidiintooda dacweynaya marka inantu waalidkeed ma u eg tahay anigu sawirkaan arkayay aad bay u kala yaro durugsan yihiin oday islaan dhuudhuubanoo dee da'na ah oo aada u waaweyn iyaduna ceeb kale may lahayna dee inan buuranoo sanunbay aad iyo aad horta aada suguma eka aadna uma kala foga markaad eegtid labadooda haddana inantani kama foga hooyadii aabaheed laakiin qaabkan ay u dhalatay iyo aad bay u naaxday saad sheegtay adiguba oo inan aada u yar buuran marka qaababka aadnama foolxum marka dadka qaar u eegtid aad iyo aad oo aad saa u daawatid inanta waxaad leedahay inanta maxaa luray qaar bay qalanjoon noqon lahayde
igawale hadday baacweyne soo xidato inanta magaalada ka dhaqaaqaysay noqon meelo qaar meelaha qaar inay tagto marka waxaa laga yaabaa xaafad qaalayay ku nooshahay oo dadkuna wada caato yahay dadkuna wada caato yihiin haye dadka dadkuna wada qurux badan yihiin oo iyada kasii qurux badan yihiin aad iyo aad marka waxaa laga yaabaa xaafadan ay ku nooshahay baa markaas dhibaatada ugu wacan inay kasoo guurto weye xaafado ay ka qurux badan tuwana degtaa inantaas aad iyo aad marka ismaaciilow inantani markay dacwadda qaado maxaa ugu weyne ay ku dacweynaysaa odaygan iyo islaantan meydinka ay fool xumeeyey bay leedahay macnaha dacwadda ereygay isticmaashay waxa weeye macnaha jiiniska aan kasoo jeeday ee iyagu ay sababta u ahaayeen inaan fool xumaado halkaas iyagu dacwadeeda iyadu markaama waxaa la odhan karaa waxay tiri foolxumada idinkaan idinka raacay idinkaan idinka raacay marka waxay leedahay haddii dadka lay dheli lahayen sidan waan ka qurux badnaan sidan waan ka qurux badnaan laha halkaasay iyadu adduunkan imika waxaan lacag lagu helinba ma jire may shaqo welima bilowda iyadoo arrintaama ka hawl gashay si ay u qurux badnaan lahayd dee lacagta halkay ka doonaysa wax weye labadaa milyan bay xisaabsatay ururkaasay ku samaysanaysaa dad kalena hadhow waxbaa magaranaysa halkaasaa mashruuc dhan ku jira marka lacagna way helaysaa lacaga isku qurxisana way helaysaa dee lacaga isku qurxisana way helaysaa waan gartay marka halku halku imika maraysaa arrintu arrintaas weli way socotaa macnaa waxaa warbaahinta laakiin aada u soo jiitay in ay dacwadda gudagasho dadka aada ma soo jiidan laakiin tallaabadan iyo fikraddan iskudaygan iskudaygan ay ka fikirtay inantaasi ayaa dadka oo dhan aada warbaahinta usoo jiidasay gaar ahaan warbaahinta gobolka california waan garta ismaaciilow de anu iyadaaban dacweyn lahaa haye waxaan ku dacweyn lahaa edabdaraday waalidkeedu la imanayso
iyo jidkii dadka wuxuu yidhi wuxuu yidhi waxayna badeen waxayna bareen baa nagaga daran aad iyo aad ina meeshaas waddo halaaq noqoto oo welibana urur u samaysato oo weliba tiraahdo waalidiintaa la dacweynaya
weli waxaad naga dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington ee laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waa qaybtii hal abuurka iyo heesaaga oo caawa uu marti noogu yahay fanaanka cabdihani xaashi cabdilaahi oo isaga iyo qaar ka mida kooxda xidigaha geesku ay bandhigfaneed ku qaban ay bandhigfaneed ku qabanayaan dalka isutagga imaaraadka carabta waxaan idiinku wareejinayaa cabdixakiin maxamuud shirwac oo isagu waraysigaasi inoo qaadi doona fanaanka cabdixani xaashi cabdilaahi baa khadka ku jira ugu horreyn waan ku salaamayaa marka hore waan kaa qaaday walaal cabdi ugu horreynba waxaan filayaa barnaamijka caweyska waad dhegaysataa oo madadaalada waad la socotaa si wanaagsan aad iyo aad waa ku xidhannahay waxaad tahay dee fanaan ka mid a fanaaniinta muddooyinkan dambe bulshadu aadka u jeceshahay ee sugaanta iyo weliba heesaha kala duwan sida codka halaasiga aad ugu qaado ay dadku ka helaan ugu horreyn ba haddaan ku weydiiyo n siduu ku soo bilaabmay ama uu ku soo hana qaaday fankaagu waa su-aal wanaagsan fankaygu horta hobbi baa watay wax walba waa hobbi qof walba dee wuxuu hobbi u leeyahay ama u xiiseeya ayuu inta badan isku dhiirigeliya ama isagoo aan islahayn ba ku dadaal ayuu u jajabnaadaa marka wallahi hobbiun baa ila gaaday halkaa sida kubadda loo xiiseeyo oo kale ayaanuna fanka u xiiseynayn marka haddaan taasoo kale aan kaa weydiiyo su-aal heesaha dhegaysan jirtay ama aad inta badan dhagaha la raaci jirtay iyo fanaaniintaad ka heli jirtay inaba ma ka xasuusataa maadaama hobby ahayd oo fanka aad saad u jeclayd ha waan ka xasuustaa waayo fanaaniinta aan ku dayin jiray ama aan xiisan jiray ama aan codkooda dee jeclaan jiray waxaa kamid ahaa cumar nuur cabdulle xaradoo kalea kamid ahaa cabdihani haddaan ku weydiiyo su-aal kale n yaa kaa gacan qabtay yaad soran kartaa in uun waxbaa sababu ahaa marka laga yimaado adiga kartida iyo maxaan ku idhaahdaa hobbiga kugu jira ma jirtaa cid kaa gacan qabatay oo kugu soo taageertay fankaaga inaad halkan soo gaadho
xaqiiqatan marka laga hadlayo fankayga axmed weli horta alla gacmaha u barakeeya axmed weli ibraahim maxamed furule oo aan halkan ka salaamayo iyo guddoomiyahayga asad saleebaan dhexol laab saalax oo isna xaq weyn nagu leh axmed weli la-aantii horta ilama ahaba dee fankayga inuu halkaa gaadhi lahaa waana ku mahadnaqayaa waa sidaa walaal waa si wanaagsan walaal waa hagaag waxa weeye waa kooxdaadii fanaaniinta xidigaha geeska waynu usoo noqon doonaa koley xidigaha geeska iyo asxaabtaada iyagana dee heeso badan baad wada qaadaano waan waan waan iyagana waxbaan kaa weydiin doonaa laakiinse haddaynu cabdihani haddaynu u gudadeegno fankaagii dee fanaanba mar buu sida cadceedda saa usoo baxaayo bulshadu aragtaayo islamarkaana fankiisa ay dadku dareemaano codkiisa arkaan goormay ahayd se ma xasuusataa heestii kugu horreysay ead is odhan karto maanta bulshadii markaad usoo bandhigtay amaba aad ku heestay ayahana qaatay amaba aad bulshada ama fagaaraad la timi cabdi horta isuhu waa waa wixii dee hawada gelaya ilaahay hawada geynayo ayuunbaa hawada gala intaaba heese waanu qaadaynay haddana way sii kala duwan yihiin inkastoo aan dee xoolahayda ay isku wada mid yihiin haddana way sii kala cayima yihiinoo way jiraan heeso badan oo aad dunida ka arki karto in ay socdaan oo ay ummadda jecel yihiin waan gartay marka tii ugu horreysay ma xasuusataa heestii kuugu horreysay ha way jirtaa waxa weeyaan heestaa waxaa la idhahdaa sareedo waxaa sameeyey abwaankii weynaa ee teg jaamac allaha u naxariisto alla naxariistiisa maxal siiyo sareedaa la idhahaa heestaa waay ereyadeeda wax ma ka xusi karaysaa cabdihani heestaa waxay ka bilaabmaysay samaha waa lagu hodmaa sareedaa laga helaa dhibtana waa lagu samahaa sadkaadna waa wax qoran sadriga eebaa arkay qalbigan ku saaiga ah ku soor adiguna kal ka hal ka shaadana xuma ka saar caqliga yaan saaxir iyo sallada kaa dawrinayni sariya hoose xun ogow rabbina taladaa saarkisaa
markii heestaasi ay dadku maqleen waxa weeye cabdihani waxa uu soo galay saaxaddii fanka dabcan abwaan weyn baana sameeyey sida ka muuqata n haddaan geesta kale usii gudadego oo aan sugaantaada kala duwan oo dee dabcan la odhan karo aad bay u tiro badan yihiin hadday noqoto dee sanadihii hore qaar aad samaysay iyo weliba dee sanadkan hadda aynu ku jirno kuwa soo baxayba n uma kala aaba yeelayo oo kala horreysiin maayo siday usoo kala horbaxeen laakiinse haddaan soo qabto hees ka mid a heesaha oo aada u cajiiba dabyo weeye olol la shiday ruuxuu daaraa ma dego hee dubkiiyo diirka iyo wadnaha dhammaan xididaduu degaa dhammaan xididadu
dabcan waxay digniinta intaa leeg waa iga dardaaranoo waan ku digayaay bal heestaa ka waran maxay ahayd heesta waxaa ii keenay nin la idhaahdo cabdiwahaab oo faarax waxaana sameeyey nin la idhaahdo cabdi migaas nin la idhaahdo ayaa sameeyey oo abwaana oo ingiriiska jooga horta waa hees qiimo badan
haye mar waa hees qiimo badan waa dab weeye olala sidee ruuxu daaraa ma dego waxba ilaabay ka joog yacni walaaca intaa leega jacaylkiisoo food saaray muxuu ahaa marka inta badan dadku dee horta ummaddu kolba siday doontay u turjumataa laakiin si heesta siday u jeedaayo ma jecli weliba inan sidaa ay u jeedo inan inaan suuqa keeno balse laakiin waxbay sheegaysaa cid bay leedahay kumuu daarina ka joogta
dabyo way olola shiday wuxuu daaraa matego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa dabyo way olola shiday wuxuu daaraa matego dubkiyo diirkiyo lafaha dhammaan xididadu duxaa dabuubtayda qaado oo adoon dooqxaasha qabeenka ka calamadadashe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee kumuu daarine jacaye adoondoonane ka joog adoondoonan caashaqa adoondoonan waa iga dardaarane waan ku digayaa dabuubtayda qaado oo adoon dooq caasha qabeenka ka calamadadashe hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee hamoodin durbahan la tumay inuu kugu soo dajee kumuu daarine jacaye adoondoonane ka joog adoondoonan adoondoonan caashaqa adoondoonan
waa hagaag waxaan filayaa inay dadweynuhu aada uga wada heleen heestaasi hadoon doonan wuxuu yihi dabyo weeye olola shiday ruuxu daaraa ma dego dubkiiyo diirkiiyo lafaha dhammaan xididadu duxaah waa salaam waayo cabdihani xaashi cabdilaahi haddaynu hore ugu sii soconno iyadana waxaa jira maxaan ku idhahdaa heese kale heesta la yidhaahdo berberaan xasuustaa iyo berisamaadkii yaa salaam berisamaadkaasi goormuu ahaa talow
midow horta heestaa waxaa sameeyey nin la idhaha cabdikariin aadan cabdi oo kasta isaga ku dhacday ayay ahayd isagoo in badan ka maqnaa wadanka berbere oo kusoo barbaaray oo iskuulku ka galay oo intaa ku leekaaday oo ku dhalay ee uu ka yaa ku aasaasay ayaa isaga oo shaqo hawleed kaga maqnaa intaasoo sanadood ayaa la yidhi dhaaf gaadhigii yidhi waan garta markaasuu yii berbere aan kusii nafsanno markaasaa laga diiday waar meel berbere aynu wax kasii culno waa laga diiday wuu dhaafay sidii uu ku dhaafay dabete heestaas ayuu sameeyey berberaan xasuusteeye bersamaadkii waxa weeyaan waa cabdikariim aadan cabde waa waan salaamaya isagana waa reer berbere waa nin ril haya oo xukuumadda ku jira haddana awaannimadu kama maqla uu halkeedii waxaa markaa waa nin magaaladiisii u boholyoobay oo in badan tabay oo waayo badan ku xasuusanaya aad iyo aad aad iyo aad boqrantii jacaylkiyo naftantii bogsiise bowlyow dareetii waxsanay ku odhan jiray waxsanay ku odhan jiray waxsanay ku odhan jiray waxsanay ku odhan jiray dadkaygiyo beri hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkiey barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkiey barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii baradii baradii baradii dadkaygiyo beri hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa
aad bay u mahadsan yihiin cabdixakiin shirwac iyo cabdihani xaashi cabdilaahi heestaasii berbera ayaanaannu idinku dhaafaynaa dhegaystayaal guud ahaan barnaamijkii cawayska washington waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
baladkan ku abaabiya bugcadi kalgacaalada anigoo u beer nugul inantaanu baahdiyo baladkan ku abaabiya bugcadi kalgacaalada anigoo u beer nugul inantaanu baahdiyo baskaadii naftaydiyo aadaankayga jarmashaada caashaqa ku beertee bilaninka odhan jirayay bilaninka odhan jiray bilaninka odhan jiray bilanayku odhan jiray baskaadii naftaydiyo aadaankayga jamashaada caashaqa ku beertee bilaninka odhan jirayay bilaninka odhan jiray bilaninka odhan jiray bilaninka odhan jiray baradii baradii baradii dadkaygiyo beri hore warkeediyo barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkiey barbaraan xasuustaa iyo beri samaadkii barbaruu xasuustaa iyo beri samaadkiey barbaruu xasuustaa iyo beri samaad